بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawu ka bilaabmayaa aayadda lixyo afartanaad ee suurat alcankabuut waxaanu ku joogaa aayadda shan iyo tobnaad ee suurat ruum haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga waramay towjiihaatun fi طariiqati mujaadalati ahli اlkitaab wa kayfiyat اraddi calayhim fi shubuhaatihim waxaa allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay aayaadkan talooyin iyo dardaaranno la xidhiidha qaabka loola doodayo kuwa ahlulkitaabka ah iyo sida loogu radinayo ama looga jawaabayo shubuhaadka ay la imanayaan waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen amru lmu'miniina bilhijrati wa hawaabu saabiriin dadka mu'miniinta ah dhulka ilaahay meel ka mid yahi hadday ku cidhiidhiyoonto u suurtogeli weydo inay cibaadada iyo diinta ku muujiyaan arlada ilaahay way ballaadhan tahay inay u haajiraan halkay alle ku caabudi karaan waayo muhimadda adduunka loo keenay ma aha degaan gaara ee waa taaco iyo cibaado rabbi kolba halkaad ilaahay ku caabudi karto ayaa dal iyo degaan ku ah waxaa kaloo la tilmaamay hawaabu saabiriin kuwa sabra ajarka iyo abaalka ay helayaan waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga warramay aayaadkan ictiraafu اlmushrikiina biqudrati اllahi caza wajal wa annahu araasiqu waxdah nimankii gaalada ama mushrikiintu inay qireen ilaahay awooddiisa iyo isagu inuu yahay khaaliqooda arsaaqaya iyagoo keligii caabuda loogu taag waayey ayay haddana qirayaan inuu isagu yahay khaaliqooda iyo raasiqooda waxaa kaloo mawaadiicda aayaadkan ay ka warameen ka mid ah xaqiiqatu اdunyaa wa طabiicatu اlkufaari fiiha xaqiiqada dhabtee adduunyada iyo habdhaqanka gaaladu adduunka dhexdiisa ay ugu dhaqmaan waxaa kaloo alla uu ka waramay ciqaabu lkaafiriin cidda rabbi ka gaalowda cuquubada iyo cadaabka ay helayaan ama ku dhici doona waxaa gunaanadka suuradda lagu gebagabeeyey jazaau lmuxsiniin wa ina allaha la maca almuxsiniin in ilaahay la jiro oo uu u gargaarayo kuwa wanaagga sameeya suurat ruum bilowgeeda rabbi waxa uu kaga waramay alikhbaaru bilgeyb can ilfurusi waruum wa taxaddi lmushrikiina bidalik waxaa suuradda lagu bilaabay arrin qeybiya oo maqan oo ilaahay ka sii waramay siduu alla uga waramayna u dhacay oo aan baaqan waxaa kaloo suuradda bilowgeeda alla uu ku tilmaamay dacwatu nnaasi ila atafakuri fi lkown dadka iyo khalqiga in loogu baaqay inay kownkan ballaadhan cir iyo dhul bee alla abuuray ay ka fakeraan si ay ugu waantoobaanoo wax ugu qaataan oo taasi ay ugu xambaarto allaha sidaa wax u abuuray kor iyo hoosba inuu isagu cibaadadooda xaq u leeyo uu mutaystay waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen alamru bisayri fi lard lilictibaari bihalaaki lumami almaadiya in la amray dadka inay dhulka socdaan oo maraan oo socoteeyaan si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan halaagii ummadihii hore la halaagay marka raadadkoodii iyo aahaartoodii ay arkaan waxaa aayaadka u dambeeya rabbi uu ku tilmaamay ihbaatu lbacthi wa axwaalu nnaasi yowmaydin sugidda la sugaayo in dadka lasoo bixin doono oo bacthi iyo aakhiro dambe iyo xisaabi ay jirto iyo marka laysa soo bixiyo dadku inay qeybsamayaan fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir allah waxau ihi subxaanah ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الله حول سبحانه إيضا ددك مؤمنين تأه oo rasuulku hormood iyo hoggaan u yahay lagu tababarayo kuwii kitaabka la siiyey shubaha hore haystay ilaa nin cilmi uu soo gaadhay iyo qof caamiyoon lagaaga horrayn isku mid maahe waa kala duwan yihiin markaa kuwaa kitaabka hore la siiyey ee hore kitaab iyo cilmi u haystay qaabka ugu habboon ee dacwad iyo khayrka loogu baaqayo ayaa rabbi uu tilmaamayaa subxaanah waayo hadafka iyo ujeeddada dacwada iyo baaqa ummadda loo baaqayaa waa inay hanoonaan oo aanay habaabin hanoonkaana waddada ugu habboon baa loo marayaa ilayn ujeeddo iyo hadaf baad leedahay arrinkuna ma aha uun xaqa dheh laakiin waa sida ugu wanaagsan iyo asluubka ugu habboon ugu hadal si ay dadku u qaataan haddii kale waxaa laga yaabaa inaad qeyb ka noqoto ama aada sabab ku yeelato dadku inay diintaba ay ka didaan oo dabeecaddaada iyo dhaqankaaga iyo asluubka hadalkaagu wax badan buu raad ku leeyahay waxaad xambaarsan tahay iyo fariintaadu inay ummadda gaadho tiibaa alla uu tilmaamayaayo ilaahay waxau ihi walaa tujaadiluu halla doodina ahlalkitaabi kitaabka yacnii ehelkiisii kuwii kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaare halla doodina ilaa bilati ay ilaa bilmujaadala dood mooyaane tukalaha kula doodina allatii doodaasoo hiya iyaduba axsanu wanaag badan ay ilaa bilmujaadalati alatii hiya axsan ahlu kitaabka ha kula doodina doodda ugu wanaagga badan mooyaane ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falay oo minhum iyaga ka mid ah kuwooda dulmiga falay mooyaane oo iyagu doodaa dabacda san leh ee macnaha aadka u wanaagsan an mutaysanee lagu adkaynayo waquuluu waxaana tidhaahdaan markay kitaabkooda wax idinka sheegaan aamanaa waa rumaynay biladii kii unsila la soo dejiyey ilaynaa annaka nalagu soo dejiyey wa unsila iyo waladii kiina waa rumaynay unsila la soo dejiyo ilaykum idinka laydinku soo dejiyey kitaabkiina lagu soo dejiyey iyo kitaabkii laydinku soo dejiyey waa towraad iyo qur'aane labadaba waanu rumayna ku dhaha wa ilaahunaa macbuudkayaga iyo wa ilaahukum macbuudkiinuna waaxidun waa mid keliya oon cidi wehelin wa naxnu anaku lahu ilaaha keliya muslimuuna kuwa u hogaansamayaanu nahoon ka hor imanay haadihi laaya jalaaleynku waxa uu soo qadarayaa taqdiirka aynu tilmaanay bilati bilmujaadalati alatii hiya axsan waxaana looga jeedaa in marka loo baaqayo ama wax loo bandhigayo loogu bandhigo billuطfi walliin si dabacsan oo layina oo aan kakanayn waxaa laga soo reebay dalamada kuwa canaadka iyo cariigsiga iyo madaxadaygu uu biyo dhigay kuwa iyaga waxaa lagula doodayaa bishidati waalghilda adayg iyo qallaf bay kuwaasi mutaysteen oo qaacidada guud ee caamka ah waa allutfu walliin laakiinse ninkii loo taag waayo waa lagu geejinayaa waxaa kaloo la amray in marka ahlu kitaabku kitaabkooda wax uga sheegaan in muuminiintu ay yidhaahdaan aamanaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum kiina iyo ka ayagaba waanu rumaynay nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxau yihi sida xadiis saxiixa ku soo arooray laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum waquuluu aamanaa biladii unzila ilayna waunzila ilaykum nimankaa ahlu kitaabku markay wax idinka warramaan hana rumaysanina hana beensanina ee waxaad tidhaahdaan uun kiina lagu soo dejiyey iyo kii idinka laydinku soo dejiyo labadaba waa rumayna ku dhaafa culimmadu markaa waxay u qeybiyeen waxay inooga warramayaan saddex qaybood inay inooga warramaan wax shariicadeennuba ay ka markhaati kacday xaqnimadiisa oo kaa isaga waynu rumaynanaa waanaynu u qirannaa oo waynu sugannaa iyo wax shariicadeennu ay ka markhaati kacday inaanu xaq ahayn oo iyagu ay bedeleen oo ay leexiyeen oo ay taxriifiyeen ilan wax badan bay ka bedeleen towraad iyo injiile kaana ma rumaynano mana qirayno ee waynu ku beeninanaa ilan waa baatileh iyo ka saddexaad oo ah waxaan shareecadeennu una markhaati kicin diididna yacnii manay diidin oo wax ku soo arooray ma jiro oo diidaya wax kale oo ku soo arooro u markhaati kacayaana ma jiro kaa weeyaan ka la yidhi laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waayo waxa suurowda haddaad rumaysaan inuu noqdo wixii ay bedeleen oo xaq ba aanu ahayn waxaa kaloo suurowda haddaa ku beenisaan inuu xaq munasalo ahaa oo aad diidaan markaa labadaa midina si aanay u dhicin kaa weeyaan ka la odhanayo aamanaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum laakiin labada kale midba uu dhinac ku cad yahay dee mid walba xaqiisaa la marinaya oo wixii xaqana waa la rumaynayaa wixii baatilana waa la beeninayaa ka laakiin aan labada dhinac dhinacna ku caddayn ayaa hadalkaa mujmalkaee duuduubka a lagu dhaafayaa si aan labada dhinac dhinacna aan dacalna aan khaladka looga gelin wakadalika anzalnaa ilayka alkitaab allah waxau yihi wakadalik ay ka inzaalina atawraata waalinjiil soo dejintaanu towraad iyo injiilba ambiyadii hore ku soo dejinnay oo kale muuse iyo ciise sidaasoo kale ayuunbaanu anzalnaa kuugu soo dejinnay ilayka adigana nebi moxamedow alkitaaba kitaabkani qur-aanka ah faladiina haddaba kuwii aataynaahumanu siinay alkitaaba kitaabkii towraad ahaa kuwaanu siinay ee mu'miniinta ahaa ee culimmadii yahuudeed sidii cabdillaahi ibnu salaam oo kale iyo raggii la midka ahaa yuuminuuna way rumaynayaan bihi qur-aankana kuwaanu kitaabka hore siinee kii hore rumeeyey kan dambe oo qur-aankaana waa rumaynayaan wa min haa-ulaa kuwani ree makana waxaa ka mid ah man qaar baa ka mida yuuminu rumaynaya bihi qur-aanka wamaa yajxadu ma dafiro oo ma diido biaayaatinaa aayaadkayaga aanu soo dejinnay ila alkaafiruuna kuwa gaalada a mooye cid kale ma diidaan oo ma dafiraan wamaa kunta adigu maad ahay nebi moxamedow tatluu mid akhriya min qablihi ay min qabli lqur'aan qur-aankani hortii mid akhriya maad ahayn min kitaabin ay kitaaban kitaab walaa takhutuhu mid qorana maad ahayn biyamiinika midigtaada wax ku qora qur-aankani hortii kitaab mid akhriya maad ahayn oo kitaab intuu soo qaado waxa ku qoran inuu kiciyu akhriyo mid ah maad ahayn walaa takhutuhu mid ku qorana maad ahayn biyamiinika midigtaada wax la qoro oo maktuub ah midigtaada mid ku qorana maad ahayn oo macnaha waxna maad qori jirin wax qoranna maad kicin jirin oo maad akhriyi jirin kitaab intaad soo qaado idan haddaa ay low kunta qaari'an kaatiba sida jalaaleynku uu soo qadarayo haddaad ahan ahaan lahayd mid hore wuxuu akhriya amase wuxu qora lartaaba waa shakiyi lahaayeen almubtiluuna kuwa baatilka samaynaya ahlu baatilku waa ka shakiyi lahaayeen oo waxay odhan lahaayeen dee waa wixiisii hore horeba waa kii wax u qorqori jiray waxna u akhriyi jiraye kii uunbuu la yimid bay odhan lahaayeen laakiin adigoo ummi ah oo ay markhaati ka ahaayeen inaanad wax qoranna akhriyin waxna aanad qorin kitaabka qur-aankaee munasalka ah markaad la timid inay si badheedha u beeniyaan oy ogaan u dafiraan mooyaane waa daliil cad oo tusinaya aduu inaanad la imana min allaahi xagga rabbi uu kaaga soo degay waxaa kalooy odhan lahaayeenba annaku nebigaanu towraad ku haynaa waa ummi ayay odhan lahaayeen oo aladiina yatabicuuna arasuula annabiya alummiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi altowraati waalinjiil markaa waxay odhan lahaayeen hadduu yahay mid hore wuxuu akhriyi jiray waxna uu qori jiray maya annaku kaanu towraad ku hayna kan ma aha ummi buu ahaa laakiin sifadii umminimaday towraad ku hayeen markuu noqday mid ku tilmaaman haddana qur-aanka alla yimid waxay daliil cad u tahay annahu rasuulu rabbi alcaalamiin bal iskaba dhaaf taasoo ma ahay nebigu mid hore waxu qoro waxna uu akhriye ama kaba soo guur taasoo huwa qur-aankani aayaatun aayaad weeyi aayaadka oo bayinaatun cadcad qur-aankani waa aayaad cadcad aayaadkaasoo fii suduuri aladiina kuwii laabahooda dhexdooda ku sugan kuwaasoo uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey وفي هذا فضل xفظة القرآن وأنa ذلika دليل العلم waxaa ku sugan halkaa فaضيilada iyo شhرفta ay dadka dheer yihiin kuwa qurآaaنka xafiday iyo xifdiga qurآaaنku inuu dليiل cilmi u yahay waase qofkii de hadduu ku toosnaado ku camal falo oo فiqi iyo فahمna uu yeesho وmaa yجحadu ma diidaan oo ma dafiraan بآaيaaتina aaيaadkayaga ma dafiraan إlا الظاalimuuna kuwa ظaalimiinta a mooyaane waxaa la yidhaha juxuudku waa bacda macrifa qofku wuxuu garanayo markuu ogaan isku diidsiiyo ayaa la yidhaha wuu dafiray hada huwa aljuxuud marka aayaadka rabbi ee kowniga ah ee ay indhahooda ku arkayaan fii safaxaati alkown kor iyo hoosba iyo aayaadka rabbi ee munasalka ah oo qur-aanka lagu dul akhrinayo ah labadaba iyagoo garanaya xaqnimadiisa ayay haddana u badrheerayaan inay beeniyaan ilaahay waxau yihi waqaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa waa kufaaru maka waa nimankii reer maka ee nebi moxamed ka dhashaye waxay yidhaahdeen lowlaa unzila ee hallaa unzila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi maxamed korkiisa aayaatun mucjizaad oo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaaday ka casaa muusa wanaaqati saalixin wamaa'idati ciisa sida waxa weeyaan hashii nebi saalix iyo ushii nebi muuse iyo xeedhadii nebi ciise mucjizaad muuqdoonu arkayno oo socdo maana la tusoo loo keeno qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow inama alaayaatu mucjizaadku wuxuunay ahaadeen cinda allah ilaahay agtiisunbay mucjizaadku ahaadeen oo rabbi isagaa la yimaadee anuu ma keeno gacantayda kuma jiraan wa inamaa ana anigu waxaan ahay u nadiirun dige digahaasoo mubiinun ay bayinu nadaara digniintiisu ay caddahay awalam yakfihim oo miyaanay ku filaan kuwaa doondoonaya dalbanaya mucjizaadka ay fii maa dalabuu mucjizaadkay dalbadeen ay codsadeen miyaanu ugu filayn annaa anaku anzalnaa inaan ku soo dejinnay calayka korkaaga nebi moxamedow alkitaaba kitaabkani qur-aanka ah yutlaa xaal lagu akhrinayo huwa kitaabka calayhim korkooda lagu akhriyayo inna fii daalik kitaabka munasalkee lagugu soo duldejiyey dhexdiisa waxaa ku sugan nebi moxamedow laraxmata naxariis iyo wadikraa waanin lagu waaninayo liqowmin qolo qolada oo yu'minuuna rumaynaya jalaaludiin almaxalli waxau odhanaya awalam yakfihim anna anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim fahwa aayatu mustamirat la nqidaa'a laha bikhilaafi maa dukira min alaayaat wuxuu odhanayaa qur-aanku waa mucjiso joogto ah oo marnaba aan go-aynoon dhammaanayn yacni waxayna khilaafsan tahay aayaadka kale la sheegay oo waxa uu sheekhu tilmaamayaa calayhi raxmatullah mucjizaadkii ambiyada hore la siiyey iyaga kamay dembeyn oo hashii nebi saalax kamay dembeyn isagoo nool baabay gowraceen oo boqna gooyeen ushii nebi muuse isaga kamay dembeyn mucjizadii ka muuqatay maa-idadii iyo xeedhadii nebi ciise kamay dembeyn macnaha ambiyadii horeo dhan waa tusaale uune mucjizaadkoogu iyaga ayay la dhammaanayeen oo kamay dambeyneyn laakiin mucjizada cajiibka ee qaaliga ee nebi moxamed la siiyey waa qur-aanka eh iyadu waxay noqotay mucjizatun khaalida mucjizo waaraysoon dhammaanayn ilaa qiyaamaha taa waxaa kugu daliilood ku garanaysaa nebi moxamed markay yidhaahdeen qur-aankani adaa keenoo kalaamu rabbi alcaalamiinba ma aha taxaddi baa lagu sameeyey iyo carin oo waxaa la yidhi car hadday runtiin tahay waxaad ku andacoonaysaan carabay abwaanadiinni iyo fusaxadiinni iyo aftahamadiinni iyo dhammaantiin isku wada habar wacda maxamed sow nin keliya ma aha sow maydaan o dhan isagaa samaystay intiinnii kale carab fusaxo iyo udabe iyo bulaqo lagu yaqaanay isku wada yeedhoo isku habar wacda dabadeed waxaad keentaan uun qur-aanka wax la mid ah dee markay keeni kari waayeen waxay taasi caddaysay hadalkoodu inuu beentood yahay waayo maxamed hadduu keligii la yimid iyagaa ka badana may keenaan taana ilaahay qur-aanka waa ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo allah waxa uu ku yidhi fii suurati albaqara wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milih wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaah in kuntum saadiqiin haddii aad ahaateen kuwo ka shakisan qur-aankaa addoonka yaga nebi moxamed aanu ku soo dul dejinnay bal hadda waxaad la timaadaan suurad keliya oo qur-aankani la mid ah cid alla cidda idiin markhaati kacasee garab iyo gaashaan idiin noqonaysa alla sokadiina u yeedha haddaad run sheegaysaan oo keena ilaahay waxau yihi fain lam tafcaluu walan tafcaluu haddaad sidaa samayn weydaan dibna u samayn maysaan may samayn manay awoodin suurad baa taa lagu cariyo la yidhi carbal suurad keena suuratu huudna waxaa lagu cariyo toban suuradoodoo waxaa la yidhi am yaquuluuna iftaraah ma waxay leeyihiin qur-aanka maxamed baa abuurtoo samaystay qul faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaat bal haddaba idinkuna toban suuradood oo la midoo la been abuurtay bal hadda idinkuna keena wadcuu man istatactum min duuni illaah in kuntum saadiqiin weliba cid alla ciddaa awoodaan ee u yeedhan kartaan alla sokadii u yeedha hadday runtiintoo wuxuun keena way keeni waayeen fii suurati tuurna waxaa lagu cariyey qur-aanka oo dhan oo waxaa la yidhi falyaatuu bixadiiin mili in kaanuu saadiqiin bal qur-aankani warkan qur-aanka war la mida ha keenaan hadday runtoo tahay waxay ku andacoonayaan waxaasoo dhan markay keeni kari waayeen suuratulisra ilaahay wuxuu ku bayaamiyey marnaba inanay awoodi karaynoo waxay ku andacoodeena ay beentoo tahay oo ilaahay waxau ihi qul lain ijtamacat ilinsu waaljinu calaa an yaatuu bimili hada alqur'aan waxaad ku tidhaa nebi maxamedow jin iyo insi hadday u kulmaan inay qur-aankan oo kala keenaan laa ya'tuuna bimilih lama iman karaan qur-aanka oo kale walow kaana bacduhum libacdin dahiiraa walow barhkoodba barhka kale mid arrintaa ugu kaalmaynaya oo isku caawinayaba ha noqdaane ma daliil ka cad oo ka culus baa jira arrintaa nin la yidhi hadday runtaa tahay balkeen haddaad keeni weydana waa beentaa waa mucjizo iyo daliil caddaynaya qur-aanku inuu yahay min rabbi alcaalamiin haddaba mucjizada qur-aanku inay waarayso ilaa maanta ay taagan tahay carintaa iyo taxadigaa xilligii nebi moxamed taagnaa ilaa maanta waa taagan yihi waana taagnaan doonaa xataa yaris allahu larda waman calayha ilaa maanta iyo cidday naga dambaysaba inta adduunka alla u laabaya qur-aanku waxa weeyaan xagga rabbi uu ku noqonayo in alla inta ka horeysa carintaa iyo taxadigaasi halkii unbuu taagan yahay carkeena horena looma keenin maantana la keeni maayo berrina la keeni maayo kaasi waa daliil caddaynaya mucjizo mucjizo la bixiyo tii ugu qiimo iyo qadar weyneyda waaraysana ilaa qiyaamaha oon weligeed aan dhammaanayn xataa yaris allahu larda waman calayha marka waxaa la leeyahay awalam yakfiihim anaa anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim waxbaan dee nimanka ku fillaanayn oo dad hanuun doonayaanay ahayne miyaanay ku fillaan kitaabka munasalkee mucjizadiisu ay waarayso inaannu waxa weeyaan kusoo dul dejinnay nebi moxamed taasi mucjizo miyaanay ugu filayn intaasaa la yidhi kaa hadday ku kaaftoomi waayeen dee man lam yakfihi lqur'aan falaa kafaahu allah waman lam yashfihi lqur'aan falaa shafaahu llah ayuu cabdiraxmaan naasir asicdi yidhaha caleyhi raxmat ullah qur-aan ninkuu kaafihi waaye alla ma kaafiyo jahanamaa ku filaan marka bartanka loo dhigo qur-aan ninkuu shaafin waayena waxba ma shaafiyaan oo caafimaadka kor iyo kalba qur-aankuu ku jiraa ilaahay waxau yihi qul kafaa billaahi baynii wa baynakum shahiida yaclamu maa fi اsamaawaati wاlard qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow ay lilmukadibiina kuwanku beeninaya ee loogu taag waayey towxiidka ku toosnaada waxaad ku tidhaahdaa kafaa billaah allah iigu filan beynii aniga iyo wa baynakum idinka anigiyo idinka dhexdeenna allah iigu filan shahiidan xaaluu yahay mid inoo kala markhaati kaca oo rasuulnimadayda runnimadeeda ka markhaati kaca ama shahiidan min jihati markhaati oo tamyiis laga dhigo ama la xaaleeyo yaclamu waxa uu og yahay rabbi maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo waalardi dhulalka dhexdooda waxa ku sugan wa minhu xaali wa xaalakum waxyaabaha alla og yahay cilmigiisu caam yeelay waxaa ka mid a xaalkayga iyo xaalkiina ilaahay waa og yahay oo mid ka qarsoon ma aha waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaatili baatilka kuwa rumeeyey waa asnaamta iyo kuwa ilaahay sokadii la caabudaye oo wa kafaruu ka gaaloobay billaah ilaahayna tabaaraka wa tacaala ka gaaloobay ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna waa kuwa khasaaray khasaaraha dhammayska tiran een kasoo kabashada lahayd wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi moxamedow bilcadaabi cadaab bay kaa degdegsanayaan oo ilayhiin keen hadda hadday runtaa tahay wa qaaluu rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab waxyaabahay ku tiraabeen ama ku hadleenba waxaa ka mid a inay yidhaahdeen rabbigayow annaku qaybtaanu cadaabka ku lahayn intaan yowmulxisaabkaba la gaadhin maanta noo keen marka wayastacjiluunak waxay kaa degdegsanayaan nebi moxamedow bilcadaabi cadaabkiibay kaa degdegsanayaan oy leeyihiin haddaad runtaa tahay hadda noo keen oo cadaab jiro walowlaa ajalun mudda haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye muddada oo musaman la magacaabay oo ilaahay ugu talagalo hore u qoondeeyey taasi haddaanay jiri lahayn oon halkaa lala sugayn lajaa'ahum waxa uu iman lahaa alcadaabu cadaabku deg deg buu ugu iman lahaa oo kamaba baaqdeen oo ajal la magacaabay ajalulqiyaama waa lagu fasiray qiyaamada waxaa kaloo lagu fasiray ajalulmowt xilliga dhimashadooda ilaan ruuxu kol hadduu dhinto dee man maata qaamat qiyaamatuhu marka halkaa qabriga marka la dhigo hore cadaab uga bilaabmaya ama janna uga bilaabmaysaa annafkhatu luulaana waa lagu fasiray walowlaa ajalun musama waxaa kaloo lagu fasiray alwaqtu aladii qadarahu llahu licadaabihim fi dunya bilqatli waalasri ka yowmi badrin wakhtiga ilaahay u qoondeeyey ama u qadaray adduunyada in lagu cadaabo dil iyo qafaalasho sidii maalintii bederba ku dhacday walowlaa ajalun mudda haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye muddada oo musaman la magacaabay lajaa'ahum waa u iman lahaa alcadaabu cadaabku deg deg buu ugu iman lahaa laakiin wakhtigii loo qadaray ee loo qoondeeyaa lala sugayaa walayaatiyannahum walle wuu u iman doonaa oo waa u iman doonaa cadaabku baktatan si kadisa ayuu ugu iman doonaa walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareensanayn sidii maalintii bederba ku dhacday yastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi moxamedow bilcadaab cadaabkaasay kaa degdegsanayaan oy ku leeyihiin deg deg noogu keen waina jahannama jahanamina la muxiitatun mid koobtay weeyaan bilkaafiriina kuwa gaaladaa waa mid koobtay jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ka odhanayaa ey satuxiitu bihim liana kula aatin qariib aw hiya kalmuxiitati bihim wahuwa waaqicun bihim laa maxaala waxaa looga jeedaa la muxiitatun macnaha waa koobi doontaa qiyaamaha dee markay aakhiro tagaan jahanama hareerayn doonta oo meelna aanay uga baxsan doonin waayo wax kastoo imanaya waa dhow yahoo ma dheera ama waa sidii mid koobtay oo kale oo arrinkaasi waa ku dhacayaa oo waa dhab oo baaqan maayo marka waxaa looga tilmaamay inay koobtayba inay koobi doontaa hubaal ah waxay uun markaa la mid tahay sida arrimaha iyo umuurta qiyaame ficil maadi looga cabiro sidii wax dhacay oo kale isagoon weli dhicin ujeeddaduna ay tahay uun litaxaquqi lwuquuc mar haddii dhicitaankiisu uu dhab yahoo la hubo kaanamaa waxa laga cabiray wax ku dhacayba waayo dee waa wax uun kugu soo socdo oo kullu aatin qariib yowma maalin ayaa jahanami koobi doontaa maalinkoo yakhshaahum uu daboolayo alcadaabu cadaabku uu daboolayo min fowqihim xaggooda sare cadaabku uu ka daboolayo iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodaba uu ka daboolayo jiho walba cadaab kaga imanayo meelay u ciirsadaan iyo meelay u cararaan toona aanay helayn oo wayaquulu allahu ku odhanayo ama malaa'igta uu cadaabkiiyo naarta u wakiishay ay ku odhanayaan duuquu dhandhamiya maa ay jazaa-an maa shay abaalkii dhandhamiya kaasoo kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya yaa cibaadii addoommahaygiiow baa alla uu yidhi alladiina addoommadaasoo aamanuu rumeeyeyow inna ardii dhulkaygu waasicatun waa mid ballaadhan ee fa iyaaya aniga uun facbuduuni caabuda oo macnaha dee fahjuruu fiiha u haajira dhulkaa ballaadhanoo dabeed halkaa igu caabuda jalaaludiin almaxalli waxaa odhanayaa nazalat fii ducafaa'i muslimi makka kaanuu fii dayqin min idhaari lislaami biha waxay ku soo degtay dadkii taagta daraa masaakiinta ahaa ee muslimiintii ree maka oo ku sugnaa cidhiidhi iyo diiqad adag kaga sugnaa inay islaamkooda muujiyaan la dhibayo halkaa lagu cadaabayey kuwaasaa alla uu leeyahay halkaa maka haddaad igu caabudi kari weydeen dhulkaygu waa ballaadhan yahay dhulkiina u kaca marka halkaa waxaa laga qaadanayaa kol haddii ruuxa muslimka ah hadafkiiyo ujeeddada rabbi adduunka u keenayba uu cibaadadiisa yahay kolba halkuu rabbi ku caabudi karo ayaa dal iyo degaan u ah ee inuu iska joogo meel aanu cibaadaba ka muujin karayn ma aha yacni maanta kuwa dhulka gaalada jooga ee odhanaya marna xijaab baa naloo diiday mar carruurtaydii baa iskuullada dhaqan xumada lagu barayaa dee ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun baa u taalla arlada ilaahay waa ballaadhantae maxaa ku dhigay meel ilmahaaga iyo ubadkaaga iyo ooridaadaduba ay ku badbaado dee u baxso haddaad diintaada la xejeclaynayso oo aada la cararayso diintaada badbaadadeedu aad doonayso haddii kale ood adduunyo ka dooratay aakhiro dee adig iyo nasiibka kullu nafsin daa'iqatu lmowt uma ilaynaa turjacuun waayo dad fara badan waxaa yaree caydha ama dhaqaalaha ama adduunkay ka helayaan dhaldhalaalka adduunyaa u muuqdee diintooda ay seegeen oo ubadkoodii iyo ooridoodaba la dhibay uma muuqato dad badan oo aada uga damqan maayaan kol hadday shilinka qaadanayaan kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti geerida waa tii dhandhamin doonta uma ilaynaa dabeed xagga yagaa turjacuuna laydiin soo celinayaa waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaat camallada wanaagsanna sameeyey lanubawi'annahum wallee waanu dejin oo waanu dejin min aljanna jannada xaggeeda waxaanu ka dejin gurafaa dabaqyo ama qolal dhaadheer qolalkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalaayin kuwii ku waaraya fiihaa dabaqyada ama qolalka dhaadheer nicma alla ilaahay waxaa wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa camal falay abaalkoodaa wanaagsanaaday alla ilaahay maanta ninka halkan ku camal fala tacab iyo daal badan daacada ilaahay iyo diinta u gala alla ilaahay ninka abaalkiisu waa wanaagsanaaday alla agtiisa waxa u yaalla aladiina caamiliintaasoo nicmo waxa wanaagsanaaday ajrulcaamiliina alla ilaahay kuwa camal fala abaalkoodaa wanaagsanaaday oo abaal loo aayo oo midhihiisa la gurto waxa ugu qiimo badan abaalka alla uu siinaya addoommadiisa adduunka ku caabudee kaga cabsooda aladiina caamiliintaasoo sabaruu sabray oo wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakaluuna tala saaranaya oo sifada caamiliinta waxaa ka mid a inay sabraan dee nin sabra uunbaa daacada ku dadaala ilain sabir bay u baahan tahay nin sabra uunbaa dembiga ka adkaysta ilain macsiyadu in laga sabray u baahan tahay nin sabra unbaa adduunyada mixamka ku soo maraya dee waxa weeyaan dhaafi kara marka calaa kullin aladiina sabaruu waxaa loo yidhi wixii wanaag la samaynayo o dhan iyo wixii xumaan nafta laga xakamaynayo o dhan iyo wixii maqaadir iyo masaa'ib adduunka kugu soo marayo o dhan ayaa dhammaantood ku wada xidhan sabir ninaan sabrini intaa midna samayn maayo rabbigoodna waa tala saaranayaan oo arrinkooda allay u dhiibanayaan alla nin tala saartina ma iisho ee ilaahay waa ilaalinayaa wa ka-ayin in badan oo min daabbatin daabad ah wax arlada dul socda oo ku dul nool daabadda oo laa taxmilu aan qaadan karayn risqahaa risiqeeda in badan oo daabad ah oo risiqa iyo quudkeeda aan qaadan karayn daciifnimada ay daciifka tahay darteed ayaa allaahu alla yarsuquhaa u arsaaqayaa iyada iyo wa iyaakum idinkaba yacnii in badan oo daabad aan risiqeeda qaadan karayn ayaa allaahu alla yarsuquhaa daabaddaa u arsaaqayaa iyo wa iyaakum idinkaba wa huwa alle assamiicu waa ka maqalka badan bikulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlayo alcaliimi oo u ogaalka badan bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayo halkana rabbi waxa uu ku tilmaamayaa dee risiqa iyo arsaaqaddu inaanay xoog iyo xeelad ahayne ay tahay min allah jamalku waxa uu ka soo naqlinayaa sufyaan ibnu cuyeyne futuuxaadka wuxuu odhanayaa laysa shay-un min alkhalqi yukhabi ila alinsaan walfa'ra wannamla khalqiga abuurka alla uu abuuray wax ka midii wax ma kaydsadaan oo meel ma dhigtaan oo macnaha waxay markaa dee quudanayaan mooyaane wax meel kale kuma khabeeyaan oo kuma qarsadaan ilaa insaanka iyo jiirka iyo quraanjada mooyaane saddexdaa khalqi ama makhluuqaad ayaa waxay cunayaan mooyaane wax meel dhigta oo kaydsada marka calaa kullin ku wax kaydsada iyo ku aan kaydsanba ilaah baa arsaaqdiisa hayo ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin jamalku waxau odhanayaa mar haddii la yidhi allahu yarsuquhaa wa iyaakum sawaaءun bayna alxariisi wاlmutawakili fi اrisqi wa bayna alraagibi waalqaanici wa bayna aljaladi waalcaajizi waxaa markaa isugu mid ah kii ku dadaalaye nafta duldhigaya inuu wax soo qaaduu xasiliyo kii iska mutawakilka ahaa ee rabbigii tala saartay kii waxa weeyaan jeclaayo u hanqaltaagaya inuu risiqa helo kii ku qanacsanaa een meel kale u hanqaltaagayn kolba wuxuu helo uun ku qanacsanaa kii xoog iyo awoodda badnaa kii aan tamarti iyo awooddaba lahayn intuba waa isku mid buu odhanayaa yacni ana aljalada laa yutasawaru anahu marsuuqu bijaladih walaa yutasawaru alcaajizu anahu mamnuucu min alrisqi bicajzih imaamu lqurdubi ayuu ka soo naqlinayaa hadalka macnaha wuxuu odhanayaa ninka xoogga badan ee qawiga ah laga suuraysan maayo in lagu arsaaqayo xooggiisa ka miskiinka ee taagta daranna laga suuraysan maayo in risiqa loogu diidayo taagdarradiisa imisaa xoog badan oo meel ay wax ka soo qabtaan la xoog haddii lagu helayo waa ku heli lahaa imisaa iska itaal daran oo haddana dhinac walba ay ka taalla imisaa cilmi badan oo intaasoo digrii wato haddana meel alla meel wax ka soo qaada helila imisaan weligii laga yaabo xaraf inaanu dhigan oo haddana taajira ama maalqabeena macnaha waxani waa arsaaq ilaahay uu qaybiyo oo addoommadiisa nin walba wixii uu qadaray uu qaadayo ee wax xoog iyo xeelad lagu keena ma aha laakiin loo fahmi maayo hadalkaa sheekhu sawaaun bayna alxariisi waalmutawakili in tawakulku uu yahay dee inaad iska fadhiisatoo tidhaahdo anuu mutawakil baan ahay arsaaqadaydu halkan ay igu iman waayo ilaahay baa yidhi famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuuru marka ilaahay waxa uu yihi yacni adduunyada iyo arlada dacalladeeda iyo koonayaasheeda socda ilaahay risiqiisana cuna risiqa alla cuna waxaa ka horeysa famshuu fii manaakibiha marka laabudda min alxaraka dhaqdhaqaaq iyo shaqo iyo asbaabtii aad wax ku heli lahayd inaad samayso waa laga maarmaan waayo wax walba sabab buu leeyahy soomaaliduna waata tidhaahda xaglo laaban xoola kuma yimaadaan marka risiqa iyadoo alla uu keeno haddana waxaa lagu sahlay sababtiisii inaad martood u socoto allah waxau yihi walaa in sa'altahum walle haddaad weydiiso nebi maxamedow man kumaa khalaqa abuuray asamaawaati samooyinkiiyo walarda dhulalka oo wasakhara sakhiray oo leyliyey ashamsa cadeedda iyo walqamara dayaxa layaquulunna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan allaahu alle ee fa annaa sideebaa yu'fakuuna looga duwayaa diinta ama xaqa looga leexinayaa yacni allaahu bay odhanayaane siday haddana xaqii uga baydhayaan ama uga leexanayaan oo kol hadday rubuubiyadda rabbi rumeeyeen inuu khaaliqoodii iyo raasiqoodii yahay waxaddaw ahayd ama waajib ku ahayd uluuhiyadiisana inay rumeeyaan oo ay ka garaabaan oo gartaan ka iyaga abuuray ee amarkooda iyo abuurkooda leh inuu cibaadadooda iyo camalkoodana leeyahay waayo waa gardarro allah ay abuuro cid kale aymay abuurin cid kalena waan caabudayaa waa gardarro caqliga fayow ee aadamigu uu diidayo uu ka soo boodayo haddii kan ku caabudaya uu ku abuuray dee caabud laakiin haddaanu ku abuurin oo dhib iyo dheef baanu lahayn maxaad u caabudi kol haddaad leedahay allah ay abuuro i arsaaqaya allaha ku abuuray ku arsaaqaya cibaadada u barax tiro oo cid kale hala wadaajine u gaar yeel oo u gooni yeel allaahu alla yabsudu waa ballaadhiyaa alrisqa risiqa liman yashaa cidduu doonuu rabbi u ballaadhiyaa oo min cibaadi addoommadiisa ka mid a wayaqdiru waa ku cidhiidhiyaa risiqa lahu ay calayhi ay calaa man yashaa cidda uu doonana arsaaqadda alla waa ku cidhiidhiyaa ina allaha alle bikulli shay wax walba caliimun kii u ogaal badan weeyi wa minhu maxalu lbasti waatadyiiq sida jalaaleynku odhanayo waxa uu ogaalka badan yahayna waxaa ka mid ah halka uu arsaaqadda ku ballaadhinayo iyo halka uu ku cidhiidhyayo ilaahay isagaa og oo arkaya awooddaana leh markaa talada allowdaa ha ka hor imanino ha odhan muxuu sidan u yeelay waa xikmatu axkami alxaakimiin isagaa og ka uu ballaadhinayo iyo ka uu ku cidhiidhyayo mid walbana waxa ku habboonee uu kula dhaqmayo allihii abuuraa ogoo garanaya walain sa'altahum walle haddaad weydiiso nebi maxamedow man kumaa nazale ka soo dejiya min asamaa xagga sare ee daruuraha maa anbiyo oo faaxiyaa dabeed ku nooleeya bihi biyihii alarda dhulka min bacdi mowtiha dhimashadeeda dabadeed intay abaarowday kadib yaa intuu xagga sare biyo ka soo dejiya dabeed arlada nooleeya haddaad weydiiso layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan allaahu allah ayaa biyahaa soo dejiyey baadkaana kusoo bixiyey qul waxaa tidhaa nebi moxamedow alxamdu lilaah kol haddii laydinka garhelo gar iyo xujo aydaan haysan alxamdu lilaah ilaahay baa ku mahadsan oo ammaan iyo mahadoo dhan ku leh calaa ictiraafikum haada kol haddaad qirateen inuu ilaahay keligii yahay ka sidaa sameeya alla ilaahay rabbaa mahadsan oo mahad iyo ammaan oo dhan iska leh macnaha waa farxad dee lagu farxayo gaalka in laga gar helo aanu gar iyo xujo haysan bal iskaba dhaaf taas ama ka soo guura agaruhum badidoodu laa yacqiluuna ma garanayaan ay tanaaqudahum fii daalika ayuu jalaaleynku odhanayaa sida ay isku beeninayaan ama isku burinayaan arrinkaa macnaha hadalkoodan iska hor imanaya ee isburinaya ee isbeeninaya tanaaqudkooda garan maayaan ilan caqligooda la foorariyo oo ruux alle garan waaye caqli ma leh waa bilaa caqli kor haddii allihii abuurayba uu ku garan waaye tanaaqudkooduna waxa weeye ilaahay baa roobka soo dejinaya oo baadka soo bixinaya oo cirka abuuroo dhulka abuuray oo cadeedda sakhiroo dayaxa sakhiray ilaahay baana arsaaqaya haddana hayrkii baanu caabudanaa ama cid kale aanu la wadaajinanaa cid aan ilaahay waxba la qaban waxna aan la samayn shuraakana aan kula ahayn waxyaabaha alla uu qabtay oon wax caawimo iyo kaalmo midna aan ka geysan shaqana aan kulahayn awooddaa iyo itaalka ama tamartaana aan lahaynba ayaan haddana ilaahay bay wax la wadaagaan cibaadada odhanayaa dee waa caqli xumo iyo gardarro caqli la-aanta lagu qiray imika waa ta ay hadhow naftooda iyagu ku qiri doonaan markay naarta bartankeeda galaan ayay odhan doonaan wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqil maa kunnaa fii asxaabi saciir wallee haddaanu wax kala garananoonu samac iyo basar leenahay halkaas saciira maanta kumaanaan sugnaaneen waase goorma goor aanay waxba u tarayn dee qirashada iyo garaabidda ay ka garaabayaan allah waxau yihi wamaa haadihi tani mabay ahaanin alxayaatu ee nolosha addunyaa ee liidataa ilaa lahwun wax lagu daaho oo lagu mashquulo mooye wax kale may ahaanin walacibun iyo ciyaar ama wax lagu ciyaaro mooyaane waina daara alaakhirata daarta dambe aakhiro la hiya iyadu alxayawaanu ay alxayaatu lkaamila nolosha dhabtee dhammayskaihi waa ta aakhiro low kaanuu hadday ahaadeen yaclamuuna kuwa wax kala garanaya oo cilmi iyo garasho leh oo waxa weeyaan abuayib waxa uu waaxidii ka soo naqlinaya inuu yidhi alxayawaanu masdarun bimansilati alxayaat alxayawaan waa masder looga jeedo bimacna alxayaat noloshii marka waina daara alaakhirata la hiya alxayawaanu ay alxayaatu alxaqiiqiya macnaha nolosha dhabtee dhammayska tiran waa ta aakhiro waayo tan adduunyada ma dhammaystira dhimashaa ka dambaysa intaad nooshahayna wax kaa farxiya iyo wax kaa nixiya iyo wax kaa oohiya wax kaa nixiya dee dhib iyo dheefiba way kugu dhacaysaa oo waad kacaakufaysaa marka tani nolol dhammaystiran maaha dhib baa ka dambaysa laakiin nolosha dhammayska tiran ee dhabtii waa taa inaga horraysa taasaa markaa mudan in loo shaqaysto oo loo dadaalo oon la dayicin allah waxa u yihi faidaa rakibuu markay fuulaan fi lfulki markabkii ama doonidii marka ay fuulaan dacawu llaaha ilaahay bay baryayaan mukhlisiina xaalahin kuwa u badhaxtiraya lahu alle addiina daacada iyo ducada ama baryada waayo waxay garanayaan halkaa mawjadaha baddu markay ku kacaan culayskaa alla mooye axad kale inaanu faydi karayn bay aqoonsanayaan markaasay xagga alla u cararayayo allah odhanayaan falamaa najaahum markuu alla soo badbaadiyey oo ila lberi bannaankii markuu usoo badbaadiyey badda uu ka soo badbaadiyey idaahum waaba iyagoo markiiba idaadu waa fujaa-iyo xataa caqlixumadooda in yar sugi maayaan oo u kaadin maayaan markuu ilaahay baddii ka soo badbaadiyey bannaanka usoo badbaadiyey idaahum waaba iyagoo markiiba yushrikuuna ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajinaya liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa wixii aataynaahum anu siinay oo min nicmati linjaa nicmada badbaadinta ah iyo waliyatamatacuu si ay ugu raaxaystaan ay biijtimaacihim calaa cibaadati alasnaam asnaamta caabudideeda iyo shirkiga ay ku kulmayaan kaasi ay ugu tamatucaan oo ugu raaxaystaan fa sawfa yaclamuuna alla ilaahay wakhti dambey ogaan doonaan ay caaqibata daalik gaalnimadooda cidhib dambeedka ka dambeeya wakhti dambey ogaan doonaan iyo cadaabka ka dhasha marka liyakfuruu laba macnoba culimmadu waa ku tilmaamaan in laga dhigo cillo sida jamalkuba u odhanayo walmacnaa caaduu ilaa shirkihim liyakfuruu macnuhu waxa weeyaan shirkigoodii bay dib ugu noqdeen si ay u gaaloobaan oo ay ilxaamilu lahum calaa shirki waxaa shirkiga ku xambaaraya kufruhum bimaa acطaahum allah gaalnimada ay ka gaaloobeen ee dafireen nicmadii alla uu siiyey korkooda ugu deeqay wa taladuduhum bimaa muticuu bihi iyo macaansigay iska macaansanayaan wixii loogu raaxeeyey oo min caradi dunya dheef iyo dhalaal adduunye ah bikhilaafi lmu'miniin mu'miniintaasa sidaa khilaafsan oo falam yuqaabiluuha ilaa bishukri lilaahi tacaala calaa dalik iyaga alla markuu u nicmeeyo ama soo badbaadiyo kuma qaabilaan shukri naq iyo mahadin mooyaane wax kale si ilaahay nicmada ugu sii daa'imiyo unu uga daadin taasi waa marka laamta tacliil laga dhigo waana sidaynu laqbada ama tarkiibka ku marre aynu isku saaray laamulcaaqibana waa laga dhigi karaa oo yacni in loo jeedo natiijada ka dhalataan noqonaysa dee inay gaaloobaan oo ay ku tamatucaan un gaalnimadooda oo cidhibtooda dambaa sidaa noqonaysa oo liyakfuruu si ay uga gaaloobaan ay fii caaqibati alamri yacni arrinka cidhibtiisa dambe si ay uga gaaloobaan bimaa aataahum wixii alla u siiyey nicmaa iyo waliyatamatacuu si ay ugu raaxaystaan dee gaalnimadoodaas oo yacni macnaha markay ficilkan sameeyaan shirkiga ma-aalkoodu wuxuu ku dambeynayaa dee nicmadii loogu deeqaynaya inay ka gaaloobeen kuna tamatucayaan gaalnimada iyo shirkigaa allah waxau yihi awalam yarow oo miyaanay arkayn annaa jacalnaa inaan u yeelay xaramaa xaram xaramka oo aamina nabad ah ay ku nabadgelayaan nafiya maalba walxaal baanu xaram nabada u yeelay yutakhatafu laga dafayo annaasu dadka min xawlihim hareerahooda oo haddii xaramka in yar laga baxo nafya maaltoona aan loo badbaadinayn afa bilbaaili ma baailka ayay yu'minuuna rumaynayaan asnaamta iyo ilaahay keyrkii waxay caabudayaan ma waxaasay rumaynayaan wa binicmati illaah ilaahay nicmadu u galayna miyay yakfuruuna ka gaaloobayaan oo nicmada towxiidka iyo rasuulka loo soo diray qur-aanka lagu soo dejiyey taana miyay ka gaaloobayaan sanam aan dhib iyo dheeftoona lahayn oo geedka ay ka soo goosteen ama dhagaxa ay ka qorteenna kaana miyay rumaynayaan waa caqli xumadoodu harka halka ay gaadhay allah waxau ihi waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badnee minman ruux iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadibaa been aw kadaba ama beeniye bilxaqi xaqii beeniyey nebigii loo soo diriyey qur-aankii lagu soo dejiyey lamaa goortii jaa-ahu uu yimid xaqiina beeniyey alaysa miyaanu ahaanin waa ahaadaye waa istifaam taqriiriyo bimacna alihbaata alaysa miyaanu ahaanin wuu ahaadaye fii jahannama jahannamo dhexdeeda miyaanu ku sugnaanin mahwaa hoy miyaanu ugu sugnaan lilkaafiriina kuwa gaalada ah waalmahwaa kalma'wa wasnan wa macnaa mahwaana ma'waa bay la mid tahay xagga wasanka iyo macnaha labadaba waaladiina kuwa ayaa rabu yihi jaahaduu dadaalay fiinaa ay fii xaqina xaqa yaga kuwa ku dadaalay daacada iyo diinta daryeelay lanahdiyannahum walle waanu hanoonin oo waanu hanoonin oo subulanaa wadooyinka yagaanu ku hanoonin ay turuqa sayri ilaynaa wadooyinka naloo soo maro ee qofku nagu soo gaadho ayaanu ku hanoonin si ay karaamadayada iyo wanaagayaga usoo gaadhaan oonay uga gaabin marka tafsiirka aynu marray waa ka jalaaleynku uu tilmaamayo fiinaa ay fii xaqina oo kuwa daacadayada ku dadaala annakuna waanu kusii hanoonin daacada dariiqyadeeda iyo wanaagga wadooyinkiisa waxaa kaloo lagu fasiray waladiina jaahaduu in looga jeedo jihaadu nafsi washayaan yacni jihaadkii nafta iyo shaydaankiiyo hawada oo waladiina kuwa jaahaduu yacni la jihaaday ay jaahaduu nafsa washayaan hawadii naftooda iyo shaydaanba kuwa la jihaaday fiina ay min ajlina annaka dartayana ula jihaaday naf iyo shaydaan ee bannaanka iska mariyey kuwa lanahdiyannahum subulana wadooyinka yaga nalagu soo gaadhae xaqa ah walle waanu ku hanoonin oo waanu ku hagaajin wa ina allaha allana la maca almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeya ayaa la jirkooda ahaaday waa maciyadii khaaska ahaydoo waa maciyatu nasri waata'yiid macnaha wuxuu macooda ku yahoo uu kula jiraa inuu waxa weeyaan u gargaaro oo waxa weeyaan uu uheeliyo suurat ruum waa makiya aayaadkeeduna waa lixdan bismi illaahi اraxmaani الraxiim alif laam mim gulibat الruumu fi adna اlardi wahum min bacdi galabihim sayaqlibuun allah waxau ihi subxaanah aliflaam miim allahu aclamu bimuraadih xuruuftaa wuxuu uga jeeda allah garanaya subxaanahu wa tacaala cilmuhaa cinda rabbi gulibat waa laga xoog roonaaday oo waa laga adkaaday alruumu nimankii reer ruum fii adna alardi dhulka halka ugu sokaysa ee dhulka carbeed ee jasiiratulcarab u soo xigta halkaa dhexdeedaa lagaga adkaaday walxaal baana laga adkaaday hum iyagu min bacdi galabihim adkaanshaha laga adkaaday dabadeed sayaqlibuuna iyana ay adkaan doonaan oo libintu ay ku dambeyn doonto halkan waa arrinta qeybiga ee ilaahay ka sii warramay nebi moxamedna markii gaalada uu ku cariyey uu yidhi sidaasay u dhici sidii uu sheegay ay u dhacday ilan waa loo waxyoodo waxyi ayuu ku hadlayey khulaasaduna waxay ahayd wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee islaamka bilowgiisii hore adduunka waxaa ka jiray dowlataani cadiimataan laba dowladoodoo waaweyn dowlatu ruum nimankii romaaniyiinta ee reer ruum ee ardu shaam ku sugnaa dowladdoodoo dowlad culus oo weyn ahayd nimankaa ruum ee shaam jooga waxay ahaayeen niman ahlu kitaaba oo nasaaro ah oo kitaabkii injiil haysta waxaa kaloo jirtay wa dowlatulfurus fi lciraaqi wa iiraan wa ruusiya dowladda furuska nimankaa furuska ama reer faris oo iyaguna ciraaq iyo iiraan iyo dhulkaa ruushka manaadiqdaa ku sugan labadaa dowladood horta labadaa quwa ugu waaweynaa waa dowlatu ruum oo shaam joogtay iyo dowlatulfurus oo xagga iyo ciraaq iyo iiraan iyo dhulkaa ruushka ahayd nimankan reer furus iyagu waxay ahaayeen wathaniyiin dabcaabud ah oo diin iyo kitaab aan shaqo ku lahayn maka hareeraheedana waxaa ku sugnaa niman caraba oo iyaguna dabcaabud oo wathaniyiin ah haddaba qoloba qolay xigtaa kuwan wathaniyiinta ee dabcaabudka ee maka hareeraheeda yaalla waxay jeclaayeen dee nimanka wathaniyiinta ee furus inay ka adkaadaan kuwan ahlu kitaabka ee ruom waxaanay odhan jireen nimanka wathaniyiinta carbeed nimankaa waxa weeyaan dee furus ayaa ka adkaan doona nimankaa reer ruum ee ahlu kitaabka annana idinkaanu idinka adkaan doonaa muslimiintuna cagsigooday ahaayeen oo waxay jeclaayeen nimankan ahlu kitaabka ah ilan waxaa la yidhaha asharu bacduhu ahwanu min bacdin balaayadaaba kala fudud marka nimankan kitaabka haystee wuxuun xeerinayay ahlu kitaabka ah muslimiintu kuwaasay jeclaayeen inay guulaystaan oo ay ka guulaystaan nimanka furuska ee wathaniyiinta ee dabcaabudka ah haddaba waxaa dhacday in nimankii furus intay ku soo duulaan nimankii ruum ee ardu shaam inay halkaa ku jebiyaan ayaa dhacday marka fii adna alardi laba tafsiirba waa la saaray oo in la yidhaahdo aqrabu ardi shaami ilaa ardi aljasiira waa dhulkii shaam ee ruum nimankaa ruum ay ka talinayeen dacalka ama xagga ugu soo xigta dhulkan jasiirada carbeed halkaasaa lagu jabiyey oo isku haleeleen in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo maya ee waxa weeye aqrabu ardi shaami ilaa faris waa dhulkan shaam dacalka ama darafka xaggii nimankaa reer furus ugu xigay xaggaa shishe ayaa ay isku heleen oo lagu jabiyey labada kii la yidhaahdaba nimankaa reer furus intay soo weerareen baa reer ruum halkaa lagu jabiyey jabkaasi markuu dhacay ayaa nimankii wathaniyiintii carbeed ee maka hareeraheeda ku sugnaa ayaa arrintaa aada iyagoo ugu faraxsan muslimiintii waxay ku yidhaahdeen sanahzimukum kamaa huzima aruumu walee idinna waxaanu idiin jebin kuwii ahlu kitaabkii ruum ee aada isxigteen ee aada doonayseen guushooda kuwa halka la mariyaanu idin marin dabadeed nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi oo nimankaa sidaa u hanjabaya uu ku yidhi la jabin maayo yacni waxa weeyaan na jabin maysaane horta nimankaa reer ruum ee maanta laga xoog roonaaday sannado dhowr ah dhexdooda yacni dhowr sannadood gudahood dhowr sannadood bidciga waxaa la yidhahdaa dhowrka waa min athalaata ila alcashara ee culimadu tidhahda luqada carbeed waa saddex ilaa toban wixii loo gaadhaa la yidhaha bidci marka waxa uu ku yidhi sannado dhowra dhexdooda wallee libinta way heli reer ruumo waa adkaan doonaan annana idinka waanu idinka adkaan doonaa wathaniyiintii carbeeday marka dee waa la iscariyey waa cariyo car kuwana waxay leeyihiin maya sida reer ruum loo jabiyey aanu idiin jebin nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ku yidhi oo muslimiintiina ay kuwan kale ku yidhaahdeen maye reer ruum libinta waa soo ceshan doonaan idinna waanu idinka adkaan doonaa wataniyiintii carbeeday tii markaas sidii bay u dhacday oo waxaa la yidhi bacda sabci sanawaad intasara aruumu cala alfurus sow lama odhan fii bidci siniin mucjizadu halkay ku jirtaa waa halkaas toddoba sannadood dabadood ilan waa bidcigiioo may dhaafine toddoba sannadood dabadeed waxa weeye nimankii reer ruum waa ka adkaadeen reer furus gaaladii reer maka iyo wataniyiintiina waa la jabiyoo beder baa dhacday oo ilaahay waa kala soocay gaaladii iyo islaamkiiyo libintii islaamkiiyo muslimiinta ayaa helay marka fii bidci siniina warkuu nebi moxamed ku warramay sidii inuu u dhacay horta waa calamun min aclaami nubuwa waa astaan muujinaysa dee rasuulnimadiisu inay runtahay yaa u sheegay sidii ay u sheegay bay u dhacday ilaahay baa dee u sheegoo u waxyooday marka fii bidci siniina sidaasay u dhacday inay adkaadeen oo ruum ay gacantii sare heleen marka qisadaas ayaa suuraddan bilowgeeda lagu tilmaamay waxaa kaloo laga qaadanayaa dee laba gaal inay kuu soo kala dhowaan karaan gaalka wahanigee dabcaabudkeen alle jiritaankiisaba aqoon iyo gaalka ahlu kitaabkee wuxuun xeerinaya kanaa ku xiga oo labada hadduu midlibinta helayo adiga waxa kuu roon dee kanoo hela labaduba waa shar wayse kala fudud yihiinoo kani waxaa laga yaabaa inuu wuxuun kuu dhaafo kanise waxbaba dhaafi maayo arrintaasi dee waxay ku rumoobaysaa dadka gaalada lagu imtixaamay inay la degan yihiin ama la nool yihiin oo kale dee ka kolba kitaabka u dhow ama akhlaaqda iyo dhaqanka u dhow ilan gaalada iminka laftoodu isku dhaqan maaha oo qaarna waa malaaxido ilaahdiida oo wax alle waxay xeerinayaan aanu jirin qaarna xagga jiritaankii ilaahay iyo xaggaa dee diidi maayaan oo ka hadli maayaan nubuwada nebi moxamed unbay diidayaane sidaa darteed waxyaabo badan oo dhaqamadaynu lahayn iyo akhlaaqiyaadka wanaagsana ayaabay dhowrayaan oo dhaqan xumo badan oo kuwan kale ay u badrheerhayaan inay qawaaniin u samaystaan baa laga yaabaa kuwan inay ka hortagaan marka waxaynu uga jeednaa uun waa gaal iyo gaal laakiin waa isdhaami karaan marka la eego ka kolba dee u soo dhow xagga muslimiinta marka dee haddii gaalkii kuu kala dhowaan karo maxaad u malayn muslimkii muwaxidka ahaana marka had iyo jeer sokeeyanimada iyo dhowaanshaha iyo jacaylka iyo walaalnimadu waxay ku salaysantuun hadba inta ilaahay loo jira iyo diinta qabiilna kuma salaysna xisbina kuma salaysna aragti qofna kuma salaysna alwalaau walbaraa waa ilaahay xaggiisa qofka lagu qiimeeyaa oo ninba intuu alle u jiro waa inuu kuu jiro laakiin haddii aadu miisaan kale aad sheebadda ku wadato oo kaad isfahamtaanna aad madaxa saarto ka kalena weli ilaahay hadduu yahay aad daaqadda ka tuurto marka walaagaaga iyo baraagaagu caqiida ma aha ee waa jeebkaaga waxaad ku sidato allah waxau yihi aliflaamiim allahu aclamu bimuraadih ulibat waa laga khaalib noqdo waa laga adkaaday arruumu nimankii reer ruum ee ahlu kitaabka ahaayee shaam deganaa waa laga xoog roonaaday fii adna alardi dhulka halkii ugu sokaysay ee ar yacni dhulka jasiirada carabta u soo xigtay halkaasaana lagaga khaalib noqday wa hum iyaguna reer ruum min bacdi ghalabihim adkaanshaha laga adkaaday dabadeed sayakhlibuuna iyana waa khaalib noqon doonaanoo waa adkaan doonaan fii bidci siniina sanado dhowre dhexdooday ku qaalib noqon doonaan mucjizada halkaa ku jirta baleeg toddoba sano may dhaafin bidciguna dee waa min athalaata ila alcashara fii bidci siniina sanado dhowre dhexdooda ayay ku qaalib noqon doonaan waa ku qaalib noqdeenoo dee waa kuwa khilaala sabci sanawaad kaga xog roonaaday furus lilaahi alla ayuu u sugnaaday alamru arrinkiiyo taladu min qablu hore iyo wa min bacdu gadaalba yacni min qabli halabihim wa min bacdi halabihim reer ruum intaanay adkaan ka hore iyagaba la muquuniyey iyo intay adkaadeen dabadeed labada goorba talada allah iska leh macnuhu waxa weeye amar allah markii horena lagu jabiyey markii dambena loogu gargaaro labada goorba arrinka allah iska lahaa lilaahi allah ayuu u sugnaaday alamru arrinkiiyo taladu min qablu hore iyo wa min bacdu gadaalba horaysiyo dambaysaba allah amarka iska leh wa yowmaidin maalintaasina waa maalinta ay reer ruum gacan sarraynayaan ama haalib noqonayaan maalintaa reer ruum ay haalib noqonayaanna yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu waxay ku farxayaan binasri illaah ilaahay gargaarkiisa ey binasri illaahi iyaahum cala alfurusi gargaarka ilaahay nimanka reer ruum uga gargaaro nimankii furus gargaarkaa iyo guushaa mu'miniintu waa ku farxayaan yansuru waana u gargaarayaa rabbi man yashaa cidda uu doono wa huwa alle alcasiizu allaha qaalibkee awoodda adag weeye alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista guushii reer ruum iyagoo ahlu kitaab ah waxaa lagu tilmaamay nasrullah dee ilaahay baa u hiiliyey hiilka may heleen markaa nasrullah baa lagu cabiray waxaa kaloo lagu tilmaamay muuminiintii inay ku farxayaan nasrigii iyo guushii reer ruum marka haddii ahlu kitaab lagu farxay qofka muslimka ah wanaagga soo gaadha haddaad muslim dhaba tahay waa inaad ku farxdo dhibka soo gaadhana aad ka xumaato ood ka naxdo ilaan muslimiintu waa kajasadin waaxid waa jidh qura waa jidh keliya xubnihiisa oo kale ayay ka dhigan yihiin muslimiinta oo dhan wacd allaah ilaahay yaboohdiisi iyo ballanqaadkiisii wey ay wacd allaahu wacdaa ilaahay wuxuu yaboohu u ballanqaaday ballanqaad yacni wacada allaahu wacd allaah ilaahay wuxuu ballanqaaday ballanqaadkiisii lagu yaqaaneen baaqanayn oo laa yukhlifu allaahu ilaahay ma baajiyo wacdahu yaboohiis iyo ballanqaadkiisa rabbi ma baajiyo walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badankoodu laa yaclamuuna arrinkaa garan maayaan nasriga reer ruum heleen waa wacad ilaahay hore u maray yacni wacad ilaahay hore u ballanqaaday mana baaqane waa buuxiyey laakiin dadka badankoodu ballanta alle inuu buuxinayo aanay baaqanayn garan maayaan yaclamuuna waxay garanayaan kuwa gaalada ama akaru nnaas daahiran ka muuqda oo min alxayaati nolosha ka mida noloshii addunya ee liidata kan muuqda ee nolosha adduunyada ka midunbay garanayaan wa hum iyagu cani ilaakhirati aakhira xaggeedana hum iyagu haafiluuna waa kuwa moogan macnaha rabbi wuxuu tilmaamayaa kuwa gaalada iyo in badan oo adduunyada ku dagmay adduunyada muuqaalkeedan dhalaalkeedan guud unbay garanayaane xaqiiqada dhabtee ka hooseysa garan maayaan taa waxaa looga jeedaa dee dad fara badani maanta dhalaalka adduunya inay ku dagmaan mooyaane adduunya maxay tahay garan maayaan alcalaama abu tayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa wa afaadat ilaayatu alkariimatu ana lidunya daahiran wa baatina aayadda sharafta badani waxay faa'iideysay adduunyadu inay leedahay muuqaal guud oo muuqda iyo wax baatin hoosoo qarsoon fa daahiruhaa yacrifuhu ljuhaal adduunyada dhalaalkeedan muuqda waxmagaratadu way garanayaan waana min atamatuci bizakhaarifiha waatanacumi bimaladaatiha yacni muuqaalkeedan guud oo ah dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeedan iyo macmacaankeedan in lagu raaxaysto o lagu tanacumo inta muuqataa waa intaas intaa juhaashu waa yaqaanaan wa baatinuhaa adduunyada sabaadinkeeda hoose waxa weeyi ee dadka badankoodu aanay garanayn annaha majaazun ila alaakhira inay tahay mid aakhiro looga sii gudbayo waddo marin loo marayo daarta aakhiro oo yutasawadu minha ilayha biaacati wa bilacmaali saalixa oo looga sii sahay qaato daacada iyo camalada wanaagsan ee halka aakhiro lagu badbaadayo wa tankiiru daahir daahirka la nakireeye daahiran lama macrifayne yufiidu annahum laa yaclamuuna ilaa daahiran waaxida wuxuu faa'iideynayaa hal muuqaal mooye wax kala garan maayaan oo min jumlati dawaahiriha muuqaallo fara badan oo adduunyada wax ku dagto ayay leedahaye ka dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeedee muuqda kaa unbay ka garanayaane xataa dawaahirta kale garan maayaan macnaha guudna waxa weeyi adduun siday ugu shaqaystaan ee ay u tabcadaan ee ay masaaricdiiyo beeraha u beertaan ee guryaha iyo dabaqyada dhaadheer u dhistaan ee maladaadka adduunyada ka muuqda ay ugu raaxaystaan intaasay adduunyo ka yaqaanaan intaasna waa inta muuqata laakiin xaqiiqada hoosee dhabta ah oo adduunya inay tahay waddo aakhiro loo sii marayo oo laga sahay qaato garan maayaan sidaa darteed bay ugu dagmayaan oo ay u dayacayaan aakhiradoodii alla waxau idhi awalam yatafakkaruu miyaanay dadku ka fakarin fii anfusihim nafahooda dhexdeeda miyaanay ka fakarin maa khalaqa allaahu ilaahay ma abuurin alsamaawaati samooyinkiiyo walarda dhulalka iyo wamaa beynahumaa inta udhaxaysa ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kuma abuurin iyo wa ajalin muddo mooyaane muddadoo musaman la magacaabay halkan icraabteeda labaa ku bannaanoo awalam yatafakkaruu fii anfusihim jumlada hore in halkaa lagu daayo oy halkaa ku dhammaato maa khalaqa allaahuna ay noqoto jumla istinaafiya jumlo cusub oo bilaabanaysa marka macnuhu wuxuu noqonayaa awalam yatafakkaruu fii anfusihim jumladaasi halkaasay ku dhammaatay macnaheeduna waxa weeyi miyaanay nafahooda dhexdoodaba ka fakerin oo arrimaha kownka iyo cir iyo dhulba wax alla wixii mudan in laga fakero miyaanay ka fakerin markaa wax mucayan oo gaara miyaanay ka fakerin lama lehee waa tafakur caam ahoo la leeyahay intay naftooda dib ugu noqdaan miyaanay waxba u fiirsan oo aanay fakerinba maa khalaqa allaahuna laga dhiga jumlo bilaabanayso macnaheedu uu yahay uun ilaahay cirarkiiyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa xaq mooyaane wax kale kuma abuurin iyo muddo go-an oo aanay dhaafayn oo inta cumrigooda adduunyo ka adhe ah waxaa kaloo bannaan in ju labada jumlo laysku xidhoon la kala goyna awalam yatafakaruu fii anfusihim maa khalaqa allaahu markaana macnuhu waxa uu noqonayaa fii anfusihim waxay daraf u noqonaysaa tafakurka oo halka laga fakerayo maxallu tafakur waa nafta ilan qof walba qalbigiisa iyo naftiisa waa inuu dib ugu noqday markuu fakaraayo marka fii anfusihimta ku tacalluqaysaa awalam yatafakaruu waxay ugu tacalluqaysaa inay maxalkii iyo meeshii laga fikiraya nafuhu yihiin marka fii anfusihim waxay daraf u noqonaysaa litafakur waa halkii fekerku yaallay wax laga fahmayey lagana fekeraya naftu maa khalaqa allaahuna waa shayga in laga fakaro mudan marka waxaa kala duwan halka laga fakerayo fikirku ka soo maaxanayo iyo waxa mudan in laga fakero laga fiirsado si loogu waantoobo wax loogu qaato marka maa khalaqa allaahu wuxuu noqonayaa mutacalaqii sida mafcuulkaoo kale uu noqonaya awalam yatafakaruu ee tafakurku ku duldhacayay oo macnaha waxaa la leeyahay maxay uga fakeri waayeen makhluuqaadka intan laaleeg inaan ilaahay xaqdarro u abuurina xaq uu abuuray marka mutacalaqu tafakur halkuu ku duldhacaya oo xagga macnaha mafcuul uga noqonaysa waa khalqu samaawaati waalardi wamaa baynahuma ayaa tafakurkii ku dhacaya fii anfusihimna waa darafkii oo waa halkii laga fakerayay marka intay naftooda ku noqdaan miyaanay naftooda dhexdeeda ka fakerin inaan makhluuqaadka intaa leeg ilaahay xaqdarro u abuurin marka halka laga fakerayaana waa fii anfusihim waxa la doonaya in laga fakero loo fiirsadana waa maa khalaqa allahu samaawaati waalarda wamaa baynahuma ilaa bilxaqi wa ajalin musama marka taa markaynu marana macnuhu wuxuu noqonayaa awalam yatafakaruu miyaanay kaba fakerin fii anfusihim nafahooda dhexdooda miyaanay ka fakerin maa khalaqa allaahu ilaahay inaan u abuurin miyaanay ka fakerin asamaawaati samooyinkiiyo walarda dhulalka iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysaba ilaa bilxaqi xaq mooyaane wax kale alla inaan u abuurin miyaanay uba fiirsan oonay kaba fakerin iyo wa ajalin muddo mooyaane wax kale inaan u abuurin muddadoo musaman la magacaabay oo dhinacna aanay u dhaafayn wa inna kaiiran in badanoo min annaasi dadka ka mid ihina biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa la kaafiruuna kuwa ka gaaloobaya weeyi awalam yasiiruu miyaanay soconin dadku fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda miyaanay soconinba oo fayanduruu dabeedanay arag kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu ladiina kuwii cidhibtoodu min qablihim iyaga ka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen kuwaa ka horreeyey ashadda kuwa ka daran minhum iyaga quwatan xagga xoogga sida nimankii reer caad iyo reer hamuud wa ahaaruu waanay qodeen alarda arlada waa qoteen oo way rogrogeen oo way zarceen wa camaruuhaa arlada waa beereen akhara in ka badan bay beereen mimaa camaruuhaa kuwan ree maka intay camireen arlada in ka badan bay kuwaa hore camireen wa jaa-adhum way u timid rusulhum rusushooduna bilbayinaat xujooyin cadcad bay rusushooduna ula yimaadeen famaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyadlimahum kii dulmiyaya kuwa oo rabbi ma dulmiyin walaakin ha yeeshee kaanuu iyaga ahaaday anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulminaya oo waxaa halaagu ugu habsaday dulmigay iyagu galeen dartii ee alla kama gardaray uma kaana dabeed waxay ahaatay caaqibata aladiina kuwii cidhibtooda asaa-uu xuma falay asuu-a tii xumaanta badnayd oo jahanamo ah oo asuu-a waa ta'niisu laswa oo jahanamo ah afcalu tafdiil baa laga macnaynaya markaa uma kaana dabeed waxay ahaatay caaqibata aladiina kuwii cidhibtooda asaa-uu xuma falay waxay ahaatay maxay asuu-a tii xumaanta badnayd oo jahanamo ah ayaa cidhibtoodii ahaatay macnaha halkaasay ku dambeeyeen oo yacni cidhibtoodii ay ahaatay an kadabuuna waa tacliil iyo sababayn maxaa cidhibtooda halkaa ugu dambeysay an kadabuu lian kadabuu inay beeniyeen darteed ayaa taasi cidhibtooda u noqotay biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ay beeniyeen oo wa kaanuu ay ahaadeen bihaa aayaadka yastahzi-uuna kuwa ku jees jeesa oo dheeldheel ka dhigta allaahu alla yabda-u isaga ayaa bilaaba alkhalqa abuurista uma yuciidu haddana rabbi isagaa soo celinaya uma ilayhi dabeed ilaahay xaggiisa unbaa turjacuuna laydiin soo celinayaa wa yowma maalinta taquumu saaca saacadda qiyaame ay istaagaysa ay dhacayso yublisu waa quusanayaan almujrimuuna xuma falayaashii ama yublisu way aamusayaan almujrimuuna xuma falayaashii liinqiaaci xujatihim wax alla waxay ku hadlaan bay waayaan xujo la-aan walam yakun ay walaa yakuunu ayuu jalaaleynku odhanayaa wa kaanuuda dambana ay wayakuunuuna ayuu odhanayaa labadaba wuxuu mudaarica ugu awilayaa dee weli ma dhicina waa dhici doonaa weeyaan macnuhu markaa walam yakun walam yakun ay walaa yakuunu una ahaan maayo lahum iyaga kuwaa mujrimiinta ah min shurakaa'ihim wadaagayaashoodii ay ilaahay wax la wadaajin jireen xaggooda uga ahaan maayo shufacaaw kuwo u ergeeya ka heli maayaan wa kaanuu wayakuunuuna waxaanay ahaan doonaan waa kuwii wax caabudi jiray alla sokadiye bishurakaa'ihim wadaagayaashoodii ay alle wax la wadaajin jireen waxay ahaan doonaan kaafiriina kuwa ka gaaloobo weliba nacdala wa yowma maalinka taquumu saaca saacadda qiyaame ay istaagayso yowma-idin maalintaa yatafaraquuna dadkii waa kala tegayaan oo xaggay u kala tegayaan yatafaraqu lmu'minuuna ila aljannati waalkufaaru ila annaar mu'miniintu waxay u kacayaan xagga jannada gaaladuna waxay u kacayaan xagga naarta kala taggii baa la sii caddeeyey oo fa ama aladiina kuwii miyaah aamanuu rumeeye oo wa camiluu saalixaat camallada uu wanaagsan sameeyey fa hum iyagu fii rawdatin beer janno dhexdeed bay ku sugan yihiin yuxbaruuna xaal laga farxinayo wa ama aladiina kuwa se kafaruu gaaloobay marka kala taggii baa lagu bayaamay ilan yatafaraquuna waa mujmal fa amaa iyo wa amaana waa mufasal waxaa lagu faahfaahinayaa siday u kala tegayaan waxay un la mid tahay fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir kooxina jannaday gelayaan kooxina naarta saciira ciyaadan billaah wa ama aladiina kuwase kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka iyaga beeniyey iyo wa liqaa'i alaakhira aakhire la kulankeeda beeniyey fa ulaa'ika kuwaasina fil cadaabi cadaabka dhexdiisa ayaa muxdaruuna la keenaya oo lagu soo xaadirinayaa acaadani allahu wa iyaakum min alcadaab wallahu aclam